galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa galab sabtiga afarlabaatanka bisha agost sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya jacfar kuuka iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan saacadda afrikada barina waa afartii galabnimo waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiiy tobankii sagaaliyo tobanka mitrban iyo boggeenna v o a somaali dot com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a laamaha ammaanka ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya oo heegan la geliyey amniga gobolka noodistan wakhtiga anayto wuu fiican yahay alxamdulilah alshukrulah lahnoodiyadii wixii yaryarna waan kaamilnay security fiican oo culus ayaan geynay meel kastaba waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan donald trump oo ka haray hardan uu koongareeska kula jira oo ku aadanaa jarista deeqaha maraykanka ee dibadda barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka iyo hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
baarlamaanka dalka etoobiya ayaa ansixiyey sharci ku aadan doorashada iyo xisbiyada siyaasadda warbaahinta dowladda ayaa soo warisa sabtida maanta ah waxaana ay tani wadada u xaaraysaa doorasho qaran oo dalkaasi ka dhacda sanadka dambe waxaana ay noqonaysaa doorashadaasi tii ugu horreysay ee dalkaasi ka dhacda tan iyo intii uu xukunka qabtay hogaamiyaha isbedel doonka ah abi axmed bishan sagaalkeedii ayaa isbahaysiga dalka xukumaahi waxa uu sheegay in ay qaban doonaan doorasho sanadka labada kun iyo labaatanka taasi oo ka hor imaanaysa walaaci dhanka ammaanka iyo barakacayaasha dadka dalka gudihiisa ku barakacay laga qabay in ay keeni karto in doorashadu ay dib u dhacdo baarlamaanka ayaa si aqlabiyada u ansixiyey sharcigan oo wax laga soo bedelay sida ay sheegtay idaacadda afka dowladda ku hadasha ee e b c xisbiyada qaranka ee dalka ethoobiya ayaa u baahan ilaa iyo toban kun oo xubnood in ay ku jiraan si xisbi loogu aqoonsado halka xisbiyada heer gobol laga doonaya afar kun oo xubnood sida ay warisay warbaahinta dowladda abiy axmed ayaa sameeyey dhowr sharci oo isbedelo ah tan iyo markii uu xilka la wareegay sanadkii hore oo ay ugu horreysay inuu xayiraadii ka qaaday dhowr xisbi siyaasadeed sii deynta siyaasiyiin xirxirnayd iyo wariyayaal sidoo kalena waxa uu dalka uu ku soo daayay ama uu u ogolaaday in ay soo galaan xubno dibad joog ah oo waddankaana horey u iman karin oo markii dambena kusoo dhoweeyey
ciidamada dowladda suuriya ayaa maanta dhaqdhaqaaqyo ka bilaabay dhinaca waqooyi galbeed ee dalkaasi suuriya si ay usii xoojiyaan dagaalka ay rabaan in ay mucaaradka uga qabsadaan gobolka idlib ciidamada madaxweyne bashaar al asad ayaa toddobaadkii hore ka qabsaday kooxaha mucaaradka degmada ku taala galbeedka idlib ee khan sheikhuun taasoo isku xirta magaalooyinka waaweyn ee suuriya jimcihii ayaa sidoo kale waxa ay la wareegeen deegaano ku yaala koonfurta idlib halkaasoo ay aad ugu dhow yihiin ciidamo ka tirsan milatariga turkiga kooxaha kor kala socda xaaladda suuriya ayaa sheegaya in ciidamada dowladda suuriya oo taageero ka helaya kuwa ruushka ay hadda isku dayayaan in ay go'doomiyaan ciidamada turkiga ee jooga suuriya gobolka idlib ayaa ah gobolka keliya ee ay maamulaan mucaaradka waxaana jiray heshiis u dhexeeyey turkiga iyo ruushka oo dhigayay in idlib laga dhigo goob ka caagan dagaalka madaxweynaha golaha midooda yurub donald tusk oo hadal jeediyey ka hor shirka g n ee ka furmaya faransiiska ayaa sheegay in sanadkii hore ay adkaatay in luuqad midaysan laysku afgarto wadamada warshadaha ku horumaray ee g ayaa la filayaa in ay haddana ku adkaato in meel ay wax isla dhigaan oo is-afgarad ay ka gaaraan arrimaha qaar waxa uu sheegay donald tusk in ugu horeynba ay caqabadu noqon doonto in kooxdu isku raacdo dalabka madaxweynaha maraykanka donald trump ee ah in shirka lagu soo daro ruushka waxaana uu sheegay in aysan dhici doonin in kooxdu aqbasho dalabka madaxweyne trump ee ah in ruushka shirka loo ogolaado inuu ka qayb galo waxaa kale oo uu ka digay in kooxda g oo gasha dagaal ganacsi in ay wiiqayso taasi is-aaminaadii dhexdooda ahayd
dagaalka dhinaca ganacsiga ah ee u dhexeeya maraykanka iyo shiinaha ayaa kor u sii kacay jimcihii kadib markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku dhawaaqay in uu canshuur dheeraada ku soo rogayo badeecada shiinaha uu u soo dhoofiyo maraykanka shiinaha ayaa dhinacooda ku dhawaaqay jimcihii in tariifad ay ku kordhinayaan taasoo gaaraysa toddobaatan iyo shan bilyan oo dollar alaabta maraykanku uu u iibgeeyo waddankaasi shiinaha madaxweyne trump ayaa arrinkaasi ku tilmaamay mid siyaasadeed isagoo badeecadda shiinaha ee qiimaheedu uu yahay laba boqol iyo konton bilyan oo dollar ku soo rogay canshuur gaaraysa shan iyo labaatan boqolkiiba taasoo dhaqan geli doonta kowda bisha oktoobar isagoo ka argudanaya beijin madaxweyne trump ayaa ku amray sharikadaha maraykanka inay si dhaqso ah u bilaabaan raadsashada wax ka duwan shiinaha kadib markii beijin ay ku dhawaaqday in ay sare u qaadayso canshuurta wax soo saarka maraykanka ee loo dhoofiyo dalkaasi shiinaha
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington waxaa heegan sare la geliyay laamaha ammaanka ee gobolka waqooyi bari dalka kenya muddada toddobada maalmood ah ee uu dalkaasi ka socdo tirakoobka dadweynaha waxaa sidoo kale dowladdu ay xirtay dhammaanba baararka qamriga lagu cabo iyo hoteelada lagu qayilo arintan waxay ka dambeysay kadib markii koox dabley ah oo hubeysan ay weerartay mudane ka tirsan baarlamaanka kenya oo laga soo duurto waqooyiga wajeer iyagoo gubay gaari uu ku safraayay mudanahan warbixintan waxaa magaalada gaarisa kasoo diray waryaha v o eda maxamed faarax shire waraysigan khaaska uu siiyey laanta afka soomaaliga v o eda guddoomiyaha guud ee gobolkani waqooyiga bariya dalka kenya dhanka amniga mudane maxamed biriq ayaa waxa uu ku sheegay in ciidamada dalkani kenya sugaa ammaanka dalka xeegankii ugu sarreeyey la geliyey qaybo badan oo ka tirsan gobolkani waqooyiga bariya dalka kenya amniga gobolka northistern wakhtigaanayto wuu fiican yahay alxamdulilah hal soo fullaha laanoodiyadii wixii yaryarna waan kaamilnay security fiican oo culus ayaan geynay meel kastaba enumerataska ama dadka ka shaqaynay security ku filan ayaa la siiyey marka dadka nagii maxaan ka codsan lahaa inay soo baxaan isdiiwaangeliyaan faa'iidadooda baa ku jirto faa'iidadooda ayaa ku jirto mudane biriq ayaa waxa uu sheegay in dhammaan ciidamada ammaanku ay xirxiri doonaan goobaha kala duwan ee khamriga qaadka lagu iibiyo tan iyo inta tirakoobka uu socdo baas meesha khamrada lagu cabo gobolkaanayto alxirib daashashka miraada ayakana miraada lagu iibi ayakana wakhtigaanayto laba beri taariq labaatan iyo afar iyo labaatan iyo shan kutoka laba iyo tobanka ayakana waa xirnaanayin waa amar dowladeed hoteelayaashii cuntada lagu cunay daashashkii maraaga oo maraaga lagu iibsanaa iyo hodheelihii yaryar oo shaha iyo laga qaxweynaya iyo wixii dhammaan labadaas beri taariq labaatan iyo afar iyo labaatan iyo shan waa la xiri mudane biriq ayaa dhanka kale waxa uu ka hadlay siyaasiyiin uu sheegay in qulqulatooyin ay ka geysteen qeybo ka tirsan countiga wajeer wuxuuna sheegay in xabsiga loo soo tixaabi doono cid walba oo lagu tuhmo ama ciddii lagu helo in ay ka dambeysay qulqulatooyin ka dhacay waqooyiga wajeer oo gaari looga gubay xildhibaanka deegaankaasi laga soo doorto xisaabta maxay ka dhacaysaa administrative unitka walaal dhiig aa la daadanin xisaabta si nabad ah si khayr leh inay ku dhacdaan rabnaa dad baa jira oo siyaasad raadinahaya siyaasad raadinahaya dadka ay abaabulayeen dadka ay insaytagaraynaya qolooyin iyo qabiilyaal inay madaxa isu geliyaan ay rabaan sidii alligeed siyaasa ay ay ku helaan waxaan umalaynaa jidkaas kayto jid toosan ma aha sharciga waddankana waan kala codsanaynaa qofkii oo jidkaa xun ku dhaqaaqa sharciga waddanka ayaan ku dhaqbaynaa marka ninkii u malaynaa inuu sharciga dhexda ugu dhici doono qof aas eedi ma leh biriq mar uu ka hadlayay dad fara badan oo uu sheegay in dalkani oga maqan yihiin dalka soomaaliya ayaa waxa uu ku sheegay in dhammaan muwaadiniinta kenyaanka ee daaqa u doontay dalka soomaaliya ay ku soo noqon karaan isbuucan gudihiisa si tirakoobka guud ee dalka ka dhacaya uga qayb qaataan wallaahi dadkii reer guuraaga eh qaar baa soomaali jira qaar baa talaaribaa jira qaar baa meel kastaba jiro qof kastaba ha soo noqdo meesha uu joogo xisaabihii ka qayb qaata dadkii baasaska ku jiro meel kastaba road block baan dhigaynaa maxaan dhigaynaa road blockska iyadana waa la xisaabaa isku soo welceliyo soomaalida ku dhaqan gobolkani waqooyiga bariya dalka kenya oo tiradii hore ee toban sano ka hore laga qaaday ay noqonayso mid ilaa iyo haatan maxkamadii hor taallo saluug fara badanna kenyaanka ay geliyeen ayna sheegeen in la buunbuuniyo tiradaasi ayaa haatan waxay isku dayeysaa in tiradaasi ay rumayso tiro ka badan ay la imaato soomaali fara badan oo abaaraha ay ku dhufteenna waxa ay ka jiraan dalka soomaaliya ethoobiya iyo qeybo kaloo ka tirsan dalkani kenya walaac fara badanna waa ay ka muujinayaan hogaamiyaasha kala duwan ee bulshada gobolkani ka soo jeedo maxamed faarax shire v o a gaarisa
aad buu u mahadsan yahay shire markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo diyaarisay zahre ciidla nuur
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka oo aanu ku soo qaadanno qaar ka mida wararkii iyo warbixinihii ka baxay laanta af soomaaliga ee v o a toddobaadkii iminka dhammaaday toddobaadkan ugu waaweynaa waxaa ka mida doorashadii madaxtinimo ee maamulka jubbaland hase ahaatee aynu ku hormarno magaalada booramo oo toddobaadkan ay u buuxsantay boqol sannadood oo ka soo wareegtay markii magaalo ahaan loo aas-aasay boorama munaasabad lagu xusayay boqol guurada boorama waxaa warbixintan ka soo diray wariyahayaga haashim sheekh cumar good xaflad lagu maamuusayo xuska boqol sano guuradii ka soo wareegtay bilowgii magaalanimada boorama qabsoontay magaalada xafladani ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha bulshada ee ku nool gobolka awdal iyo marti sharaf kale oo ka socotay gobolada somalilan iyo dalka jabuuti sheekh cabdilaahi sheekh cali jawhar waa sheekhalbeledka magaalada boorama isagoo tilmaamaya taariikhda la bilaabay magaalada iyo meelaha dadku degganaayeen ka hor ee laga soo guuray ayaa waxa uu u sheegay idaacadda v o a in boorama la degay kun iyo sagaal boqol iyo sagaaliyo tobankii waxaa loo soo raray iyadoo boorama la iclaamiyey kun sagaal boqol sagaaliyo tobankii nineteen nineteen yaa loo soo raray odayaashii jaaraha hortaalka ay soo guureen carab baa kolka deganayd dukaamo camiran bay lahayd magaaladii say u dhammayd jaaraha horta waxaa loo soo raray buuran waxa kale oo soo guuray carabtii deganayd zaylac deganayd baa xoog u soo guursay halkan waxaan ku hayaa miidiyaha ayaan iminka ii ogolaanaynin inaan magacyadoodii tiriye sideed iyo soddon qof baan magacyadoodii ku hayaa oo carab ah oo dukaamo oo ka furnaa odayadii kolkii ay degeen waxay ku bilaabeen oo yidhaahdeen cid kastoo soomaaliyeed oo imanaysa waa u furan tahay bay yidhahdeen magaalada markaa boorama magaalo taariikhiba ayay ahayd ummadda soomaaliyeedna aad iyo aad baa loogu soo wada dhoweynayey maantadanna oo aan joognana ummadda soomaaliyeed waan kusoo dhoweynaynaa gobolka awdal caam wuxuu ku ahaa arrimaha ay ka mid tahay iskaa wuxuu qabsada oo horta halkii lagu aasaasay ee booniyo ay ka mid ahayd dalku kolkii uu burburay jaamacadihii u horreeyey ee maxayray ee la sameeyey dhiskii somalilan oo la dhisay oo lagu dhisay nabadgelyada booramo lagu dhisay taasoo suurtagal ay noqon weyday meel kale in shar lagu qabtaa ay suurtagal noqon weyday oo ummaddu ay wada qirayso yaa booramo lagu aasaasay markaa xuskani waxaa noogu talagalnay jielka naga dambeeya inaannu ku tirtirsano waxqabadka horumarka ilbaxnimada wada noolaanshaha ummadda lala noolaado oo lagula noolaado nabad dalka oo la xoojiyo nabaddiisa wax soo saarkiisa sidoo kale wakiilka u fadhiya dalka jabuuti somalilan xuseen cumar kawaaliye oo isaguna ahaa marti sharafta ka soo qayb gashay xafladda xuska boqol sano jirka ee magaalada boorama ayaa dhankiisa ku sifeeyey mid habboon oo loo baahan yahay in magaalooyinka kale ee soomaaliduna ay kaga daydaan anigoo ah xuseen cumar kawaaliye oo ninka u jooga reberesantaanka jabuuti somalilanda waxaana la midnay maanta boorama anigoo wafdi ballaaran wada uu ka mid yahay maxamed aadan sheey oo diblomaad afartan sana loo dahan jiray waxaana u nimidnay boqol jirkii ka soo wareegay maalintii loo aqoonsaday magaalo magaalada boorama anigoo afkii jamhuuriyadda jabuuti ku hadlaya magacii madaxweynaha magacii marwada koobaad magacii xukuumadda jabuuti oo dhan iyo magacayga gaarka waxaan leeyahay maayarka iyo magaalada boorama iyo salaadiintooda iyo uqaashooda iyo shicib weynahoogaba hambalyo hambalyo hambalyo baan leeyahay waxaan ka aragnay xaggaa waa wax lagaga daydo waa inay ku daydaan magaalooyinka kale ee degmadan oo dhan hambaata jabuuti hamba somaliland haashim sheekh cumar good v o a boorama
doorashadii maalintii khamiistii ka dhacday magaalada kiismaayo ayay wasaaradda arrimaha gudaha ee soomaaliya soo saartay war-saxaafadeed ay ku dhaliilayaan qaabkii ay u socotay diyaargarowga doorashooyinkii lagu kala qaybsanaa ee ka dhacay magaalada kismaayo haddaba warkaasi ka soo baxay dowladda federaalka ah ee soomaaliya maalintii doorashada ka hor waxaa noo soo koobaya xuseen barre aadan golaha xukuumadda ee federaalka soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo dib u heshiisiinta ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in ay wasaaraddu si dhow ula socotay dhacdooyinkii ka dhacayay dowlad goboleedka jubbaland wasaaradda ayaa soo saartay dhowr qodob oo ay ka mid yihiin in habraacyada loo maray xulista liiska odayaasha dhaqanka ee xildhibaanada soo xuleeyey aanay waafaqsanayn diiwaanka dhaqanka ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee soomaaliya sidoo kale wasaaraddu waxay sheegtay in aan dariiq sharci ah loo marin dhammaystirka soo xulista xubnaha golaha wakiilada ee baarlamaanka jubbaland wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa war-saxaafadeedkeeda ku sheegtay in doorasho kasta oo ku dhacda sifo baalmarsan dastuurka federaalka soomaaliya in ay noqon doonaan doorashooyinkaasi sida ay wasaaraddu sheegtay waxba kama jiraan sidoo kale golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa iyaguna ka hadlay walaaca ay ka qabaan beesha caalamku qaabka ay u socotay diyaargarowga doorashooyinka jubbaland waa tan sahre cabdi axmed oo warbixina muuraha ka hadlaysana iskugu kaaya soo dubariday kulanka golaha amniga ee qaramada midoobay looga hadlay xaaladda soomaaliya ayaa qayb ahaan jubbaland beesha caalamku waxa ay muujisay walaaceeda la xiriira waxa ka dhalan kara doorasho aanan loo dhammayn ergega gaarkae u qaabilsan xogayaha guud ee qaramada midoobay arrimaha soomaaliya james swan ayaa waxaa lagu bilaabay inuu ka hadlo kulanka waxaana kulanka hortiisa uu ka hadlay xaalka doorashada jubbaland iyo guud ahaanba ammaanka soomaaliya
The UN and other international partners have pressed all sides to seek compromise on an agreed path forward.
Jubbaland dhammaanteen waxaan isku raacnay inay ka dhacdo hal doorasho oo loo dhan yahay haddii ay taasi dhici weyso waxaa jirta cabsi xooggan oo xagga amniga ah haddii natiijo lagu wada qanci waayo ay soo baxdo oo lagu hardamo qaramada midoobay iyo dhammaan dhinacyada beesha caalamku waxa ay isku dhabarjibiyeen in la helo wada xaajood lagu xalliyo arrinka si horay loogu socdo laakiinse nasiib xumo wakhtiga oo aad u yar wakhtigan awgeed xiisad ka dhalatay jubbaland keliya ma ahan inay wiiqayso guulihii la gaaray ee gobolkaasi ee sidoo kaleeto waxyaabo kale oo muhiim u ahaa guud ahaan dalka oo ay ka mid tahay in doorasho ee qabsoonto labada kun iyo labaatanka in horay loo qaado dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo horumarka dalka ayay wiiqaysaa intaasi oo dhan kadib maalintii khamiistii magaalada kismaayo waxaa lagu doortay axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo xildhibaan cabdirashiid xidig oo si gooni gooniya ay u soo doorteen laba gole baarlamaan oo iska soo horjeeda oo mid kastaba si gaara loogu cumaamaday waa kan yaasiin ciise wardheere oo warbixintan ka soo diray nairobi doorashada maanta ka dhacday magaalada kismaayo xarunta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ayaa waxaa ku guulaystay madaxweyne axmed maxamed islaan axmed madoobe oo isagu horay u ahaa madaxweynaha jubbaland islamarkaana loo dhaariyey afartan sane ee soo socota doorashadaasi oo iyana ay heshay toddoba iyo toban cood gabadha la yidhaahdo canaba maxamed daahir oo iyaduna la tartamaysay waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan baarlamaanada soomaalida aqalka sare iyo baarlamaanka soomaaliyeed iyo weliba mas-uuliyiin kale oo iyaguna ka tirsan jubbaland waxaa kale oo iyana ka dhacday doorasho kale oo barbar socotay oo loogu doortay madaxweyne golaha isbedel doonka qaybo ka mida oo iyaguna ku kulmay magaalada kismaayo cabdirashiid xidig oo isna afar sano loo doortay
kasakow labada mas-uul ee la sheegay in mid kastaba gaarkiisa loogu cumaamaday madaxtinimada maamul goboleedka jubbaland waxaa iyana jirtay haweenay u tartamaysay in loo doorto madaxtinimada waa tan canab maxamed daahir oo falastiin axmed iimaan uga warantay tirada codadkii ay ka heshay doorashadaasi iyo sida ay wuxu dhaceen doorasho ayaa ka dhacday nidaam mataqaanaa dastuura ku dhacday runtii aniga kaalin number yar ayaan helay markii toddobiiyo toban la dhaho toddobiy number toddobiyo toban number heshay inay number weyn tahay runtii waxaan u arkaa inay tahay dhiiragelin ay gabdhuhu helayaan oo ay ku dhiiran karaan inay usoo istaagaan xilka madaxweynenimo ama goboleed ha noqoto ama federaalka ha noqoto dowladda soomaaliya waxay sheegtay inaanay ogolayn natiijada ka soo baxday doorashada sidoo kalena dowladda kenya ayaa hambalyo iyo bogaadin u dirtay doorashada axmed maxamed islaam axmed madoobe loogu doortay madaxweynaha maamulka jubbaland wararka iyo warbixinaha iyo guud ahaan idaacadda v o eda waxaad mar walba kaga bogan kartaan boggayga internetka ee v o e somaali com guud ahaanna barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadku waa naga intaa tan iyo kulankeenna dambena waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington markana kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandure iyo caasho ibraahim aadan caasho cuud ayaa noo haya
waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahinow dhambaalka ugu horeeya ma soo qabtaa mise adiga ee soo qabanayo haddaan qaato caasha dhambaalka ugu horreeya wuxuu nooga yimid hooyo faadumo axmed kaatun iyo carruurteeda iyo hooyo shukri xalane faarax iyo carruurteeda umulkhayr cabdi waadhowr maxamed cabdixakiin bunka iyo cabdisalaan cali mataan iyo xaaji maxamed maxamuud guuleed xaaskiisa iyo caruurtooda iyo xaaji aadan cabdi siyaad ganay iyo xaaskiisa xaajiyo dhubbado cali shire xaajiyo faadumo faarax dheere iyo caruurteeda khatre maxamed cigaal oo loo yaqaano kabrey iyo waxay yidhaahdeen istaahil cali gurxan dhammaan asxaabta waxa ay ku nool yihiin degmada howlwadaag gaar ahaan waxay leeyihiin xaafadda kaambada waxaanay jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan fahad daahir axmed iyo ladan cabdi xuseen oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho waxaanay leeyihiin magaca bixinta saaxiibayaal caasho iyo daandurey idinka waay magaca bixinta waxaan u dhaafeenaa waalidka hase yeeshee waxaan leenahay wiilkaasi allah ka dhigi kii soo weynaada oo waalidkii iyo dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca anigana amiin ayaan u raacinayaa dhambaalkan quruxda badanna waxauu naga soo gaaray adeer cabdulaahi xaaji cali farey iyo xaaskiisa iyo caruurtooda maxamed qowrey dhammaan reer cali islaweyn cabdi cali iyo xaaskiisa tamaam xasan sane iyo xasan aadan xaaji yabarowiish iyo farxiyo aadan xaaji yabarowiish dhammaan dadkani oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka ka mid ah waxay tahaniyad iyo bogaadinba hawada u marinayaan boqoradda baa la yidhi aamina abuukar xiraabe iyo boqorka reerka kooshin siciid faarax oo dhowaan ku aqalgalay magaalada edmonton ee gobolka alberto ee dalka kanada waxay leeyihiin ducada waa caashacuud iyo daandure waata ibraahinow bal arooskaasi waxaan leenahay arooskin aamin allah ka dhigokiya aad kala kulantaan owlaad kheyr qabta bashbash iyo barwaaqo aamiin aamiin anigana ducadeeda ibraahinow maadaama la yidhi ducada waa caashacuud iyo ibraahim adigoo ducaysa laakiin tayada iyadoo la xamaysan oo muusiga u saaray hayaan soo gudbinayaa heesta dardaaran iyo fanaanka muuse ismaaciil qalil
ubaxoo dilaacay dawadii nafteeday haweentan ka doortay sida dayaxanuuray habadadan hilaaci waa qalkii daruurtay dilacay dawadii nafteyday haweentan ka doortay sida dayaxanuuray habadadan hilaaci waa qalkii daruurtay darmantaa jeclaaye hedha waan ku diraaya degmadaan ku gaarhsiin waa lagu dabaaldegi durbana lagu tumiye darmantaa jeclaaye dhowaan ku diraya degmadaan ku gaarsiin waa lagu dabaaldegi durbana lagu tumiye waxaa iga dardaarana ducaduuma noqote toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye waxaa iga dardaarana ducaduuma noqote toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye hadaganay hoydaadoy maahun gowdooda caadi hadaganay hoydaadoy maahun gowdooda caadi gelwaa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro ku dagaalimaayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan gelwaa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro dhexda baalandoonta dabad baa lagu lisii doqoyaan lagugu odhan dudmayaan laga garan awrka dabarka la ogo dhexda baalandoonta dabad baa lagu lisii doqoyaan lagugu odhan dudmayaan laga garan awrta dabarka la ogo waxaa iga dardaarana ducaduuma noqote toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabaha dhambaalkanna caasho wuxuu naga soo gaaray sayid cumar rooble cali iyo aabe jaamaca maxamed cali iyo aabe duraan axmed nuur ciyow iyo cabdifataax yuusuf iyo fardowso daahir axmed mulki daahir axmed iyo xanaan daahir axmed iyo xamso daahir axmed iyo xigmo daahir axmed fardowso yuusuf beereed iyo naciimo yuusuf beereed iyo bureeqo cabdul garte maxamed axmed iyo cabdikaafi maxamuud sandheere iyo shukri maxamed diine iyo waxay yidhaahdeen deeqo yuusuf beereed iyo amaal yuusuf beereed dhammaan dadkaasna waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laaba ay gaarsiiyaan cabdifataax jaamac maxamed oo loo yaqaano jiheya iyo waxay yidhaahdeen gacaladiisa shukri duraan axmed nuur oo aruuskoodu uu ka qabsoomay dhuusamareeb gobolka galguduud waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena arooskaas allah ka dhigo kii aad kala kulantaan bashbashii barwaaqo ee banowda kala siiyo owlaad kheyr qabta anigana amiin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray waa hambalyo dhalasho dadka darayana waxaa ugu horeeya axmed maxamuud geede qorow waa dhammaan ilmo maxamuud geede qorow cabdiweli maxamuud geede qorow asli siciid maxamuud geede qorow iyo cabdulaahi maxamuud geede qorow cabdirasaaq maxamuud geede qorow aadam ayaa ku jira faadimo way ku jirtaa xaawo nadiifo waa dhammaantood ilmo maxamuud geede qorow iyo farxiya waa ku jirta maxamuud geede qorow iyo dahabo iyo sidoo kale ugu dambayntii fartuun maxamuud geede qorow nasteexo nuur maxamuud baa ku jirta waa ina geeda qorow iyadana dhammaantood waxay hambaliyo dhalasho farxad leh u dirayaan mahada nuur maxamuud geede qorow iyo iqra cabdirasaaq oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya sagaaliyo tobankii bishan sideedaad ee sanadkan laba kun sagaaliyo toban wiilkaas waxaa loo bixiyey baa layidhi nuur waxay leeyihiin nuur soo weyno wo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaalkan aan sii raacye waxaana isla ka helay reer geedaqorow axmed maxamuud geedaqorow cabdiweli maxamuud iyo cali siciid maxamuud iyo cabdulaahi maxamuud iyo cabdirasaaq maxamuud iyo aadan maxamuud iyo faaduum maxamuud xaawo maxamuud iyo nadiifa maxamuud iyo farxiyo maxamuud iyo dahabo maxamuud iyo fartuun maxamuud iyo nasteexo nuur maxamuud geedaqorow waxaana ay jecel yihiin inay taanid u diraan mahad nuur maxamuud geedaqorow iyo iqra cabdirasaaq oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaas oo loo bixiyey nuur waxaan leenahay nuur soo weyna u noqo kii waalidkii dalkiisa iyo dadkiisa waxtara anigana amiin ayaan raacinayaa bal heesta labaad ee barnaamijka ibraahimo waa hees qaraami ah iyo codkii xaliimo khaliif mogol
tahay dhinaca dhambaalada mar kale haddaan gudagallo dhambaalkan quruxda badan waxa uu naga soo gaaray abukaate cabdiraxmaan xaaji gacal iyo doctor cabdulcasiis xaaji gacal xasan xaaji gacal iyo brofesor aweys waa suge iyo xaaskiisa nuurto xaaji yabarow naciimo cusmaan diiriye iyo odaygeeda iyo caruurtooda baarliin cumar calasow dhammaan dadkani oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka ka mida waxay tahaniyad iyo bogaadin hawada u marinayaan boqorad baa la yidhi aaminah abuukar xiraabe iyo boqorka reerka kooshin saciid faarax oo dhowaan ku aqalgalay magaalada edmonton ee gobolka alberta ee dalka kanada mar kale waynu kusoo noqota ibrahim waxaa laleeyahy ducada waa caashicuud iyo ibraahim daandure waata bal markana markan adaa ducaynaya maadaama aan hore u ducay waa tahay waxaan leeyahay aamina abuukar xiraabe iyo kooshin saciid faarax arooskiina allaha ka dhiga midkii loo aayo ubad khayr qaba aad ku kala heshaan
aamin waxaa noo baaqayaa beelo beyle jararood iyo caruurteeda iyo cabdiqaadir beyle jararood iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo saadiq beyle jararood iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo asad beyle jararood iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo sacdiye beyle jararood iyo caruurteeda iyo waxay yidhahdeen hooyo luul ciise cadde iyo dhammaan reer beyle jararood sadiiq aadan xidig iyo cabdiraxiin gendi iyo sayid cumar rooble nimcaan jaamac dhammaan dadkaasi waxay hambalyo u dirayaan mawliid beyle jararood iyo najma deyl oo ku aqalgalay labaatankii bishan agost degmada caabud waaq ee gobolka galguduud waxay leeyihiin ducada idinkale waayo arooskaasi waxaan ugu duceynaya in ilaahay u ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo wiili caano gabaryo caano aamiin dhinacii heesaha mar kale ibraahim waxaan dhegaystayaasheenna u soo qabanaynaa codadkii cabdi holan iyo hodan cabdiraxmaan
dhinaca dhambaallada ugu dambeeya mar kale haddaan jaleecno mid ka mid a dhambaalladaasi waxa uu naga soo gaaray aabe ismaaciil cabdikariin xasan hooyo shariifo xuseen ducaale shiine ismaaciil cabdikariin iyo cali ismaaciil cabdikariin iyo sane ismaaciil cabdikariin kiina ismaaciil cabdikariin anfac aadan cabdikariin iyo sareedo aadan cabdikariin iyo xamdi aadan cabdikariin cabdiye aadan cabdikariin iyo luul aadan cabdikariin iyo baaruud aadan cabdikariin iyo faarax aadan cabdikariin waxay dhammaantood iyagoo isku duubanee hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan arooska iyo aroosadda daahir ismaaciil cabdikariin iyo ismahaan cabdulaahi daahir oo lix iyo tobankii bishan sideedaad ee sanadkan laba kun sagaal iyo toban oo maalin jimcaha ku beegneed baa layiri ku aqalgalay magaalada muqdisho isku waara ubad kheyr qabana kala hela ayay leeyihiin annaguna waxaan leenahay aamiin waa tahay dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray ibraahim maxamed nuunow maxamed nuunow hooyo idilo maxamed cabdi iyo cabdi maxamed aadan iyo adeer cali nuunow habaryar faadumo cusmaan keerow axmed maxamed nuunow iyo bashaare maxamed nuunow iyo aamine maxamed aadan cusmaan maxamed nuunow iyo madiino cabdinuur iyo sahre aadan cabdi iyo cabshir xasan ibraahim iyo aweys xasan nuur deekow xuseen nuur waxa ay jecel yihiin inay halkan taaniyad uga diraan faadumo maxamed nuunow iyo xuseen keerow oo gabar ugu dhalata bay yidhaahdeen soomaaliya gabadhaasina waxa ay leeyihiin allah ka dhiga tii soo weynaata oo dalkeeda iyo dadkeeda waxtarta aamin ayaan leenahay anigan aamin ayaan leeyahay dhambaalka dhinacayga ugu dambeeya waxauu naga soo gaaray axmed aadan cabdikariin iyo ismahaan cabdi barre iyo xaliimo cabdi barre xaybo cabdi barre naseexo cabdi barre nuur cabdi barre farxiyo cabdulaahi cabdi iyo xaliimo cabdulaahi cabdi adeer aadan cabdikariin iyo adeer siraad cabdikariin adeer ibraahim cabdikariin eedo cusub cabdikariin iyo eedo xaliimo cabdikariin iyo eedo haybo cabdikariin iyo ugu dambeyntii baa layiri eedo faadimo cabdikariin iyo cabdiyo siraad cabdikariin iyo aadan ibraahim aadan iyo sucdi xasan xuseen iyo samsam cali cabdi iyo farxiyo cali cabdi dhammaantood waxay tahaniyad iyo bogaadeen hawada u marinayaan daahir ismaaciil cabdikariin iyo ismahaan cabdulaahi daahir oo lix iyo tobankii bisha agost ee sanadkan laba kun sagaal iyo toban ku aqalgalay magaalada muqdisho waxay leeyihiin isku waara ubad kheyr qabana rabbaha idinkala siiyo aamiin heesta ugu dambeysa ee barnaamijka ibraahino waa heesa banaadiri ah waa heesta alkudhageedu yahay gooska gadaalaad iga gaartay sankaaga go-ah iyada ayaanan dabcan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan waxaan idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan caashicuud iyo ibraahim xasan daandure intaan mar kale kulmi doono dhammaantiinba waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
gooska gadaal aad iga gaartay ee sideenkaaga go'a waxa ay gebagabo u ahayd barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaynala socodsiinayey daandure iyo cashacuud halkaad kala socoteenna waa v o a markana maraykanka madaxweyne trump ayaa joojiyey hardan uu kula jiray koongareeska oo ku aadanaa sidii uu uga dhimi lahaa afar bilyan oo dollar qarashaadka gargaarka ee maraykanku uu ku bixiyo dibadaha laakiin wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in ay ku raacday aqalka cad in meelo kale loo jiheeyo dhammaan lacagaha aan ku baxaynin amaba ku baxaya waxyaabaha aan mudnaanta u lahayn maraykanka wariyaha v o ed ee dhinaca diblomaasiyadda uga warantaa sindi sen ayaa warbixintan inoo diyaarisay waxaa soo jeedinaya ibraahim xasan daandure madaxweynaha maraykanka ayaa shaki ka muujiyey gargaarka maraykanka ee dalalka dibadda isagoo ku sheegay khasaare iyo mid aan laga maarmaan ahayn soona jeediyey in la gooyo
balaayiin iyo balaayiin dollar ayaan siinaa dalal aanna jeclayn oo xitaa in yar aanna jeclayn waanan goynaynaa
hase yeeshee kadib markii sharci-dejiyayaasha labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ay diideen dadaallada aqalka cad ayuu trump ka noqday qaar ka tirsan khubarada ayaa ku raacay trump in lacagaha la siiyo ururo caalami ah iyo dalalka qaar aan si wanaagsan loo maamulin hase yeeshee waxay diideen in sharaxaad la'aan lacagahaasi si guud loo wada jaro bred shafer wuxuu ka tirsan yahay hay-adda heritage foundation haddii ay doonayaan in lacagahaasi si wanaagsan loo isticmaalo ama mustaqbalka meelo kale la geliyo waa inay qanciyaan wasaaradda arrimaha dibadda hay-adda u s aid iyo xubnaha koongareeska khubro kale iyo hay-ado caalamiga ayaa soo dhoweeyey in go'aankaasi laga hor yimaado waatan bowla garsho tufro oo ka tirsan hay-adda atlantic council waxay run ahaan guul weyn u tahay maraykanka iyo danihiisa waa aragti gaaban in gargaarka dibadda la siyaasadeeyo oo lagu sheego hab lagu yarayn karayo kharashka dawladda iyada oo run ahaanna uu gargaarku yahay wax ka yar hal boqolkiiba miisaaniyadda dowladda dhexe xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bompeo ayaa si muuqata madaxweyne trump ugu raacay in dollar kasta lagu bixiyo meel danta maraykanka ku jirto laakiin hogaamiyaal iyo hay-ado kale oo caalamiga ayaa u mahad celiyey bompeo inuu si qarsoodiya ugu dagaalamayo in taageeradana ay sii socoto waatan mar kale bawla garshiyo tufro It's certainly the case, um, and was the case last year, that Secretary Pompeo was a strong supporter uh, of for foreign assistance. Uh, quite frankly, so were the arrintani military sanadkan iyo leaders who kii hore spoke forcefully way last soo taagneed xogeye bombeyo waxa uu taageero weyn u ahaa gargaarka dibadda iyadoo hogaamiyaasha militariguna ay taageerayeen maadaama ay mucaawanadu tahay tiir weyn oo amniga qaranka maraykanka iyadoo la raacayo amarada madaxweynaha wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay joojisay gargaarkii dalalka el salvador guatemala iyo honduras iyadaoo sheegtay in dalalkaasi ayan qaadaynin tallaabooyin lagu yaraynayo tirada muhaajiriinta sharci darrada ah ee xadka maraykanka soo gaaraya
warbixintii sindi sen ay ka diyaarisay arrimaha qarashkii laga jari lahaa koongareeska maraykanka oo madaxweyne trump uu joojiyey waxaa inoo soo jeedinayay daandure markana jacfarow dhinacii heesaha gabagabada idaacadda annagoo kusii saqayna heestii xayaad codka xasan aadan samatar
dorsadiyo shiiba doorsaday haweenku jacaylkooda dhimiyo dhaqashada ka doortiyey dorsadiyo shiiba ka doorsaday haweenku jacaylkooda dhimiyo dhaqashada ka doortiyey uma dhiganin caashaqa inan soo dhaweeye uma dhiganin caashaqa inan soo dhaweeye xayaabi haddii baadsada adiga igu dhaliye xayaabi haddii baadsada adiga igu dhaliye gabalkaaga xagalayey adeegiyo labin jalayey sunayaasha dhinayadayey yeesahaa u dhaadhacayey sidaadhayda caanaha ilkahaaga dholka sidaadhayda caanaha ilkahaaga dholka timahaaga dhiiri dhifashada dabaylu haddadhina u rogaya dhameerka hawdiyo haddaa tahay unguri dhugo hawdiyo dhameerka hawdiyo haddaa tahay unguri dhugo adhuldaangumarila dhuldaangumarila dhuldaangumarila kumarila dhultaan kumarila hawdiyo haddaa tahay hunguri dhugo hawdi ameerka hawdiyo haddaa tahay hunguri dhugo kuuntaan aangumarila aangumarila aangumarila kumarila dhuguntaan kumarila abarnaba tashiida dhulkoo dhamac ku yoorura dhibacdii u hoortay oobada ka maydha abarnaba tashiida kooda wax ku yoorura goorti doobada ka maydha quruxdiisa geel dhalay iyo dhaqanka oola quruxdiisa geel dhalay iyo dhaqanka xoolaha dharaaal sidaatay gudashaad ku hoojay
codka macaan ee xasan aadan iyo heestii xayaad waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii galabnimo intaan caawa mar kale hawada ku kulmi doono waa jacfar kuukaayi anigoo ah falastiin axmed imaan oo idaacadda idiin da'dinaysa dhinaca iskudubaridda waxaa noo jooga maxamed cabdi xasan sandheere intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
reeri cashadaye dhacdaygu kamaraye bal waxaan ku dhaabsado guudhigooda helaya bal waxaan ku dhaabsado guudhigooda helaya timahaaga dhiri ifashada dabaylu adbaadhina u rogaya dhameelka hawdiyo haddaad tahay hunguri dhugo hawdiyo dhameelka hawdiyo haddaad tahay hunguri dhug kuuntaanu ugumarina kumarina kuuntaan kumarina dhameelka hawdiyo haddaad tahay hunguri dhugo hawdiyo dhameelka hawdiyo haddaad tahay hunguri dhugo untaan kumarina